bismi illaahi raxmaan iraxiim dowladda puntland waxay sii daynaysaa maanta war-saxaafadeed ay cinwaankiisu uu yahay puntland iyo t f g oo wada shaqaynteedu ay khatar ku jirto taasoo macnaheedu tahay in wada shaqayntii annaga iyo t f g naga dhexaysay inay meel halisa runtii ay marayso sidii loo siixay heshiiskii gaalkacyo ama waxa kan loo yaqaan gaalkacyo accord ee saddex iyo labaatankii agoosta ee sanadkii hore laba kun iyo sagaalkii lagu kala siixday gaalkacyo oo dhanka iyaga u siixay madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud dhanka t f g-dana uu u siixay ra-iisul wasaarihii shaqada ka tegay ee mudane cabdirashiid cali sharmaarke taas ayaa saldhig u ah oo ka koobmay shan iyo toban qodob oo muhiim u ahaa ambaqaadka siyaasadda nidaamka federaalka ah in lagu soo dabaalo dhammaan soomaaliya oo dhan taas oo macnaheedu noqonaysa in gobollada nabadda ah ama deegaanada nabadda ah oo hore u jiray in la taageero oo laga taageero haddii waxyaalaha la xidhiira dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo xiriirada iskaashiga caalami caalamiga ah iyo xiriirada dawliga ah oo markaa noqoto in t f g-gu ay horseedo in loo sameeyo dalka dastuur oo dastuurkaasoo hadda aanu hayno qabyo qoraalkiisii waxyaalaha ayaa saldhig u ah war-saxaafadeedka aanu doonayno inaanu maanta halkan ka sii dayno war-saxaafadeedkana sidaan hore u sheegay xaashaa lilaahiye waxaa soo saaray dowladda puntland qodobka koowaad war-saxaafadeedku wuxuu leeyahay puntland waxay walwal ka qabtaa fulin la'aanta ama dhaqangelin la'aanta heshiiskii gaalkacyo ama gaalkacyo accord loo yaqaan ama gaalkacyo agreement ee saddex iyo labaatankii agoosto laba kun iyo sagaalkii qodobka labaad puntland waxay sidoo kale ka walwalsan tahay rabitaan la'aanta ay caga jiidayso ka caghajiidayso in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka federaalka ah oo dowladdu t f g-gu had iyo jeer aad moodid inay raalli ka ahayn in dalka lagu soo dabaalo nidaamka federaalka ah qodobka saddexaad puntland waxay ka argagaxsan tahay isqabqabsiga iyo muranka soo noqnoqda ee aan marnaba soo afjarmayn ee dhex mara had iyo jeer hay-adaha dowladda haddii ay noqon lahayd hay-adda sharci dejinta amba sida loo yaqaan baarlamaanka iyo hay-adda fulinta oo uu madaxweynuhu ka yahay udubdhexaad taas oo calaamatul su'aal saaraysa waxa ku-olnimada dowladda t f g da qodobka kale ama qodobka afaraad puntland waxay si aad ah uga walwalsan tahay dhaqanka taban ama qarribanniba sida uu yaqaan oo ay t f g had iyo jeer kula dhaqanta puntland marka laga hadlayo arrimaha ku aadan horumarka dhinaca siyaasadda bulshada iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha ee la xidhiira masraxa diblomaasiyadeed ayaga oo had iyo jeer afka ku haya saraakiisha sarsare ee la shaqaysa hay-adaha caalamiga ah una cagajuglaysa mar kasta diblomaasiyiinta sida danjirayaasha qunsulada iyo wixii la mid ah ee isir ahaan ka soo jeeda puntland qodobka shanaad puntland waxay aad uga xun tahay maqaalkii uu wakiilka madaxweynaha dowladda t f g uu ku qoray wargeyska lagu magacaabo huffington post cadadkiisuna soo baxay shantii nofembar laba kun iyo tobanka taas oo ku dhaleecaynayay isbeddelkii siyaasadeed ee dowladda maraykanka ee la xidhiiray inay si toosa ula shaqaynayso dowladda puntland iyo somalilan siyaasaddaas oo loogu magacdaray two track policy ama two track approach qodobka kale qodobka lixaad wuxuu qorayaa puntland waxay sidoo kale walwal ka muujinaysaa taageerada iyo martigelinta shakhsiyaadka ehelka u ah qarbudaadda kuwaas oo had iyo jeer ku haminaya inay qalqalgeliyaan ammaanka puntland iyo kan mandiqadda oo dhan dhammaan qodobada aan war-saxaafadeedka kaga soo hadlay dhammaantood waa kuwo aan puntland ku dhiirigelinayn in ay sii wado wada shaqaynta ee la shaqaynaysa hoggaanka t f g taas oo u horseedi kara in dowladda puntland ay ka fiirsato dhammaan xiriirka wada shaqayneed ee mustaqbalka ee la yeelanayso dowladda t f g da ah war-saxaafadeedka intaa ayaan xaashaa lilaahi kusoo gabagabaynaya